guud haatan ku sugan ay isugu jiraan xildhibaano federaal senator cabdiraabdiid xildhibaanada federaalk waxaa kamid ubax saliim waxaa kamid ah xildhibaanka la yihahdo dilan koreya axmed macalin fiki xildhibaanada galmudug oo ay kamid yihiin marian cali munshibi xildhibaanada marian cali munshibi oo kamid yahay xildhibaan xildhibaan ascashay dhamaan iyo maxamed xasan iyo dhamaan xildhibaano kale oo ka socda ayagana galmudug oo ka kala yimid yani waxaa kamid wasiirada wasiirka caafimaadka waxaa kamid wasiir ku-xigeenka gaadiidka eerka dhulka waxaa kamid a wasiirka dastuurka dib ushisiinta waxaa kamid a wasiiro kaloo fara badan oo wasiir ku-xigeenka waxaa kamid wasiir afweyn waxaa kamid a wasiirka shaqadii shaqaalaha mudane axmed saasaale waxaa kaloo kamid a xubno kaloo fara badan marka waxaa isugu jira xubno ganacsataa waxaa kamid a xubno maalqabeena waxaa kamid a dad waxaa kuahda guurtiya oo dad caan ka ah deegaanka galmudug waxaa kamid a odayaal dhaqameed iyo bulshada rayidka oo qabyada kala duwan dhalinyarada iyo haweenkaba waayahay wufuuddaas tirada badan aad ii sheegtay inay hobyo ku sugan yihiin caawa maxay tahay ujeeddada halkaasi ay u gaareen
waxay tahay soo dhaweynta iyo qaabilaada iyo marxabaysiinta madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo kusoo fool hadii ilaahay yiraahdo barisa magaalada hobyo iyo xubno kale oo kamid a wafdi ballaaran oo la rabo hadii la yihahdo inay howlo kala duwan ay ka qabtaan waana markii ugu horreysay madaxweynuhu boosho ku yimaado degmada hobyo madaxweynuhu haddii aan ku cadeeyo wuxuu u imaanayaa barnaamijka dhagaxdhiga dekada hobyo iyo mashaariic kala duwan oo daafuri doon hadii la yihahdo waxaase ugu muhiimsan mashruuca dhagaxdhiga dekada hobyo
mashruuca dhagaxdhiga dekada hobyo waa in badan mashruuc la sugayey marka dhagaxdhiga madaxweynaha marka uu sameeyo kadib qorshuhu muxuu yahay ma in dhismihii bilowda dekedaba mase waa dhagaxdhig iyo hadda kadib in bajad la goobo guddoomiye
wallaahi markaan xogta dhabtaa ku siiyo markaan waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay oo ay dekadu dhaqaaqeeda bilaaban lahaa dhagaxdhig kuma koobnaan doonto dekadu haddii la yidhahdo waa dhismaysaa waxaana dhagaxdhiga kadib howlgeli doono shirkadihii samayn lahaa sarmiga waxaana diyaar ah shirkadii dhisi lahayd insha allah waxaan rajeynaynaa waxaasoo faahfaahsin laha ka hordhaca ma rabo maamulka ayaa ku dhawaaqi doona iyo wasaaradaha ay khusuusaarkaas waayahay magaalada hobyo guddoomiye oo hadda adigu guddoomiye aad ka tahay waa magaalo qadiimiya waxay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horreeyey ee soomaaliya degmo loo magacaabo haddana sanadihii lasoo dhaafay magaalada dibidhac bay la kulantay bal inooga waran jawiga magaalada iyo xaaladeeda hadday ahaa laheyd dhinacyada kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha degmada hobyo
markaan inta kuu sheegay hobyo waxay aad magaalada xasraday oo ay xasradeen dowladihii dalkaas soo maray waxaa rajeynaya marka dowladda hadda ka dhisan soomaaliya oo farmaajo madaxweynaha ka yahay inay noqoto dowladdeeda si ku yeeratay inay ku guulaysato inay howlgeliso ama ay hobyo ka soo saarto the new hobyo dreamka degmada hobyo anu yahay waxa la yihahda new hobyo marka insha allah waxaa rajeynaya dowladda inay ka dhabayso hobyada cusub inay hormuud u noqoto madaxweyne farmaajona waa waxyaabaha aan ka filayno oo aan rajeynaya hadii la yidhahdo inuu aabo noogu noqdo degmada hobyo diyaarguryada hoose galeen diyaarguryadooda alxamdulilah meel fiican mara waxaan rajeynaya in hadii la yihahdo aan ku guulaysano ilaahayna aan ka baryahay inuu noo fududeeyo soo dhaweynta oo aan filaya noqoto mid ka duwan kana istaag duwan soo dhaweeyihii dagaaladka oo kala kuda horay waxaan rajeynaya
hobyo waa degmooyinka xeebta gobolka mudug dhaca deegaanadaasna al-shabaab baa ka dhow ka waran amniga magaaladaas
amniga magaalada waa sugan yahay waxaana ogaatay in hadii laada aan wax dhibaa laga koobi doono waxaa jiray wadooyin magaaladaasi ka baxa kuwa soo gala oo degmooyin kala duwan oo galmuduga mara oo horey loo dhagax dhigay deked hadday noqonaysana meesha waxaa lagama maarmaana inay wadooyin gaadiidka alaabta soo degta qaadaya oo ay maraan in la helo dhismayaasha wadooyinka ka waran ma ka mid tahay mashaariicda madaxweynaha la filayo inuu halkaa ka dhagax dhigo waxaa ogtahay hadda wadada isku xirta hobiga gaarkaayo ay shaqadeedu dhadhowdahay oo magaalada hobyo kaadiga waxaa u saaran inay wadada ka imaanaysay magaalada gaarkaayo sidoo kale waxaa dhibaan bilaaban doona wadada isku xir doonta magaalada hobyo cagaado ilaa caabuda dulsamareyn jidka aadada ah ku xiran waxaa kaloo jira jidad kaloo kala duwan oo iyaga sida xataa inay galaan dalka etoobiya sida aan rajeynayn hadii la yidhahdo marka waxyaabahaasoo dhan waxaan rajeynayaa inay noqdaan horta wax laga hadli karo marka madaxweynuhu meesha u yimaado mar raba inaan ka hor dhaco wadooyinka iyo tallaabooyinka uu qaadi doono balse waxaan kuu sheegaya wadooyin fara badan in degmada laga howlgeli doono hadii la waayo danta laga waxay tahay dekadu wadadii ay alaabta marsiin lahayd waa khasab in lahayd marka wakaali waa mawduuca koowaad ee aan ku mashquulsan hadii la fi lmustaqbal in la hirgeliyo wallahi markaa dafta kuu sheego ugu dambeyn waa maxay markaa baaqaaga ugu dambeeya ee u jeedinayso dadka magaalada hobyo ka soo jeeda ee ganacsatada ah si ay u rumowdo riyooyinkii dadka reer hobyo in badan ay ku taamayeen inay hirgeliyaan dekada magaalada hobyo waxaan sugaynaa beri kamida dadka imaan doona ganacsato ku arkasta deegaanka iyo kuwa soomaaliyeedba waxaan ku sheegaa marka baaqaygu kuma koobna ganacsada galmudug keliya waxaan baaq u jeedinaa dhammaan ummadda soomaaliyeed hantida ilaahay siiyey inay maalkasta habyo maamul ahaan waxaan diyaaruna inaan deegaankaas kusoo dhaweyna cid kastoo maalgashi sameynaysa haddii noqon lahayd muwaadiniin ama ajnabi midda keliya aan rabo inaan gooni ugu baaqo hata ama su-aashaada inaan markaan ka jawaabaya aan kuusoo koobo reer hobyo reer galmudug iyo bulshada ku nool gobolada dhaha waxaan leeyahay hobyo hiilay u baahan tahay hobyo waxay u baahan tahay haliyii kooxdii waxay u baahan tahay dad ayaga u istaagay inay deegaankaas maalgashaan waxaad og tahay soomaaliya dadka ugu dhaqaalaha iyo fanka badan ama hantiilayaasha lagu tilmaamo boqolkiiba toddobaatan waa dad kasoo jeeda galmudug waxaa leeyahay marka ma aha maalgelinta in la geliyo kenya tanzania zambia sudan koonfurteeda iyo koonfur africa maalgelinta waa in la geliyo guriga aad ku dhalatay ama aad u dhalatay ama aad ku adeegsatay dadkaaga ayaa mudan inaad hawl u abuurtay dadkaaga ayaa mudan inaad shaqo u abuurtay dadkaaga ayaa mudan inaad dhaqaalaha geliso marka waxaa kolley xoogkiina xoolaha meel kala gelisana admiina boqolkiiba toban marka waxaa codsanaya toban keliya inay deegaanka galmudug geliyaan gaar ahaan hobiyo ku asiisa waxaan leeyahay boqolkiiba toban kasta hobiyo waxaan hubaa waxa ay gelisay meelaha kale baaqii wuxuu noqon doonaa maanta ninkaa maal gashay beri isaga isaga ka jiro isaga dhihi doona maxaa shalay talada u qaadaya waxaan baaq mar laga ugu celinayaa deegaanka wuxuu baayaa maalgelin iyo in la gashto hantida cidda maanta kunta la gashata hobiyo waxaan hubaa inay sanad istaada laba sano soo socod kadib ay ku gaas u noqon doonto tobannaan kuna doona marka waxaan leeyahay inaa fursadda la qarsanayn ha laga faa'iidaysto